halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo sabti ah oo ay tahay toddobiyo labaatan bisha julaay ee sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari lixdii iyo barkii ayay tilmaamaysaa saacadda xaggiinna idaacadda saakana wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka jubbaland oo iska fogeeyey eedaha ah in odayaal kuwii hore aan ahayn ay soo xulayaan baarlamaanka sannadkan
waana samaynay wayna wada joogaan hal oday oo xanuunsan oo nairobi aan ku ogahay oo wakiil rasmia soo samaystay oo la wada og yahay halkaasaa ka maqan magaalada kismaayo intoodii kale ee odayaasha rasmiga ahayd way joogaan magaaladan wayna shaqaysanayaan hawshooda haystaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlayso xajka oo iyadu uu ku soo beegmay sannadkan xilli siyaasado isdiidan ay ka aloosan yihiin bariga dhexe qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhegaystayaal maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkeennii dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay dhammaystireen helista qaybtii koowaad ee madaafiicda loo yaqaano s afar boqol ee ay ka soo iibsadeen ruushka madaafiicdan dhinaca difaac ah ayaa sabab uu ahaa ismaandhaafka dhinaca gaashaandhigga ee maraykanka iyo turkiga madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in madaafiicda ruushka ay isticmaali doonaan laga bilaabo sannadka dambe sidoo kale madaxweynaha turkiga ayaa ballan qaaday in dalkiisu uu sii xoojin doono iskaashiga uu la leeyahay ruushka xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa khamiistii ka digay in haddii ay turkigu adeegsadaan hubka ruushka ay taasi keeni doonto cunaqabatayn iyo xayiraad lagu soo rogo dalka turkiga
xiisad diblomaasiyadeed oo aanan horey loo arag ayaa ka dhex taagan dalalka maraykanka iyo swiden xiisadan ayaa salka waxa ay ku haysaa xarigga fanaan u dhashay maraykanka oo qaada heesaha loo yaqaano raabka kuwaasi kaasi oo lagu xiray andaraahdae xadka sweden madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in fanaankaasi maraykanka ah loola dhaqmay qaab cadaaladda ka fog dowladda sweden ayaa waxay ku gacan siirtay baaqa uga yimid madaxweynaha maraykanka oo ku aadan in fanaanka loola lagu magacaabo rakiim mayeris la sii daayo dowladda sweden waxaa kaloo ay sheegtay in fanaankaasi iyo laba qof oo kaleeto la xiray kadib markii ay dagaalameen iyada oo la helay muuqaal muujinaya dagaalkaasi ra-iisul wasaaraha sweden ayaa sheegay in hay-adaha garsoorka ee dalkaasi ay yihiin kuwa madax bannaan oo aanan lagu amri karin inay tallaabadaasi go-aanka ay ka qaadanayaan ayaga ay gaaraan mooye loo gaaro waa tahay subax wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington aan ku bilownay muslimiinta caalamka ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka ayaa kusii qulqulaya dhulka barakaysan waxaana sanadkan gudashada xajka ay kusoo beegmaysaa iyadoo sidoo kaleeto dhinacyo isdiidan oo siyaasadeed ay ka jiraan gobolka xuseen barre aadan ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa isugu ka ay soo dubariday xajka sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo bariga dhexe ay ka jiraan xiisado u dhexeeya iiraan iyo wadamada reer galbeedka iyo sidoo kale wadamada khaliijka qaarkood inkasta oo ay boqortooyada sacuudigu sheegtay in loo baahan yahay in aan la siyaasadayn howlaha xajka sida uu tilmaamayo maxamed cali biixi oo isagu ah suxufi soomaaliyeed oo ku sugan dalka boqortooyada sacuudiga markaad eegto sanadkan dee waxaa la odhan karaa xajku wuxuu kusoo hagaagay malaha iyada oo arrimaha gobolku ay cirka isku sii shareerayaan oo arrimahan ka taagan gacanka iyo kanaalkan la yidhaahdo hormus iyo xiisadahan gobolka ka taagan ee hareeyey ay cirka isku sii shareerayaan marka la eego arrintaana uu kusoo hagaagaya wuxuu kaloo xajku kusoo hagaagaya iyada oo waddanka furfur badan oo waddanka moodooyin siyaasadiisii xagga arrimaha bulshada la furfurayo oo waxyaabaha dadka maaweelada iyo waxyaabaha loo badinayo arrintaasi way jirtaa waxaa kaloo jirta beri dhaweyd majalladan la yidhaahdo foreign bolos oo maqaal dheer ku qortay arrimaha xajka ayaa waxay soo xigatay culumo wadamada islaamka ka mid ah oo ku baaqayba inaan xajka la tegin waxayna sabab iyagoo uga dhigayeen arrimaha gobolka ka taagan oo ay lahaayeen arrintaasoo markii dambeba qabsatay baraha bulshooyinka culummadaasina waxay markaa ay ku doodayeen in dhaqaalaha kasoo baxa xajka laga yaabo dad kale oo islaama in dib lagu gaarsiiyo oo ay uga jeedeen wadanka yeman taasina waa arrin la xidhiidha dhinaca siyaasadda marka markaan soo koobe sacuudigu waxay xajka ka helaan manfac dhaqaale oo aada u weyn oo ilaa iyo dee laba iyo toban bilyan oo dollar ayaaba lagu qiyaasaa inuu sacuudigu ka helo sanadkii oo udhigantaa boqolkiiba labaatan dakliga gudaha kasoo gala marka laga reebo saliida marka sanad sanadkiina waxaa lagu qiyaasaa dad laba ilaa dhibic saddex milyan milyan oo rijaal muslimiin ayaa sanad kasta yimaada marka xajka dadki qaadkiina way yimaadeen kuwo kalena inay jidka kusoo jiraan marka waxaan rajaynaynaa in dadka islaamka ay xajkaasi si wanaagsan u gutaan ilaahayna u dhib yareeyo dadkana wixii dhibaataa uu ka hayo soomaaliya ayaa waxaa sanadkan loo qoondeeyey inay xajka soo gutaan in ka badan koob iyo toban kun oo qof sida uu faahfaahinayo madaxa xafiiska xajka ee xujaajta soomaaliyeed maxamed cabdiraxmaan nadiif guud ahaan xujada soomaalida oo rasiye waxay ahayd koob iyo toban kun iyo shan boqol oo xaaji koob iyo toban kun iyo shantii boqol oo xaajiba way heleen fiisooyinkoodii way qaateen marka laga reebo dad aan dad aada u yaro kooban oo systemka ay ku dhagay laakiin la saxayo oo la hagaajinhayo laakiin fiisooyinkii soomaalia lagu talagalay way qaadatay weliba way nagu yaraatay oo taqriiban xujay aan is leenahay ilaa labo ilaa iyo saddex kun bay u dhexeeyaan ayaa iyagoo fiisaha u baahan bay fiisaha ay ay ka dhamaatay marka soomaaliya kootadii ama qeybtii ale si wanaagsan bay u qaadatay si wanaagsan bayna usoo buuxatay waxaan rajaynaa mustaqbalka in soomaalida shan iyo toban kun la gaarsiiyo sanad soo socota ama codkii ama heshan ay ku jirto waa baahida dadka waxaan helayna iyo iyo dadkeena dadkeena aqoonan xujaajta ka tegaysa soomaaliya ayaa sanadkan loogu talagalay howl fududayn u sahlaysa in ay si dhib yar xajka u gutaan sida uu faahfaahinayo mar kale madaxa xafiiska xajka ee xujaajta soomaaliyeed maxamed cabdiraxmaan nadiif mubaadala soo dhaafay waxay wasaaradda alqaabka arrimaha diinta iyo guddigeena waxaan ku howlanaa sidii loo diyaargarayn lahaa xujada soomaalida oo loogu fududeyn lahaa inay xaajka u gutaan sida ku haboon waxaa lagu guulaystay dhammaan waxyaabihii xaajiga u baahnaa in si hordhaca loosoo diyaargareeyo hadday noqoto fiisaha oo ahaa lafdhabar inta badan fiisihii xujada soomaalida way heleen iyadoo sidii wadamada kaleba ku heleen si fudud oo wadanka gudihiisa lagu dhaawacay magaalo kastoo soomaaliyeed oo qof xaajiga joogay ayuu ka qaatay fiisooyinkii ha noqoto caasimadii iyo gobolada intaba sida oo kaleeto dhinacan diyaaradaha marka la fiiriyo si wanaagsan bay diyaaraduhu ay ku imaadeen waxaa soo qaaday diyaarado diyaaradda daalo iyo diyaaradda jabuuti iyo ethoopia ireland saddexa diyaaradda ugu xoogbannaa boqol kiiba siddeetan xujada soomaalida waxay kasoo degeen magaalada madiina almunawara kasoo degeen inta kalena waxay kasoo degeen dareenka caalamiga ee jidda dhammaan waxaa diyaargarooba meelihii ay degi lahaayeen meelihii noloshooda gawaariyada qaadi lahayd wacyigelintii dhinaca caafimaadka intaba diyaargaroo fiican baa noo sameeyey xujo fara badan baana soo gaadhay hadda waxaanu joognaa magaalada madiina aan joognaa shalayna waxaan maanta kusoo dhawaana xujyo soomaalida ka timid magaalada muqdisho shalayna sidoo kaleeto xujyo ka timid magaalada hargeysa iyo magaalada boosaaso ayaan kusoo dhawaana magaalada jeda marka diyaargarooba run ahaantii si wanaagsan buu u socdaa ilaa hadda waxaan la kulanay oo dhibaatooyin ama ay jirto oo ama daamid ama shilal naga soo gaaray ma jirto xujyada soomaalida marka laga reebo xujay kooban oo xaaji baasaboorkiisii ka fakad ama waayay ama iyo waxyaaba yar aan kaasoo kaleeto ama hale waxaa sidoo jira ushaqeynay wasaaradda waqaadka arrimaha diinta iyo qasiidada soomaalida sidoo jira marka diyaargarow fiican baa laga sameeyey munaasabadda xajka ee sanadkan ayaa kusoo beegmaysa xilliga kulaylaha iyada oo dowladda sacuudiguna ay sheegtay in shaqaale caafimaad oo tiro badan iyo kumanaan teendhooyin ah oo qabow ay ugu tala gashay xujaajta si loola tacaalo dhibaatada ka iman karta kulaylka xaddhaafka ah xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi soo jeedinaya soona diyaariya halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington
subax wanagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington odayaasha dhaqanka iyo murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha jubbaland ayaa guddiga doorashada ee jubbaland ku eedeeyey in ay musuq maasuqeen liiskii odayaasha rasmiga ahaa ee jubbaland iyadoo guddiga doorashada ee jubbalandna arrintaasi uu beeniyey haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya khadar maxamuud xareed
toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa soo baxayey walaac xoogan oo ay muujinayaan madaxda dhaqanka ee deegaanada jubbooyinka kaasoo la xidhiidha in guddiga doorashooyinka jubbaland ay ka tageen qaar ka mida odayaashii dhaqanka ee soo xuli lahaa xildhibaanada cusub ee maamulka jubbaland waxaana odayaashu ay guddiga doorashooyinka jubbaland ay ku eedeeyeen inay qorteen odayaal aanan ahayn kuwii dhaqanka ee jubbooyinka suldaan jaamac xasan ibraahim waxa uu ka mid yahay madaxda dhaqanka ee deegaanada jubbaland islamarkaana horey wax uga soo dhisay maamulka hadda jira ee jubbaland balse hadda waxa uu noo sheegay in guddiga doorashada jubbaland uu ka reebay liiska odayaasha dhaqanka ee soo xuli lahaa xildhibaanada maamulka jubbaland aniga iyo ugaas xuseen ugaas maxamuud ugaas korona labadeeduba liiska waanu ka maqannahay halka markii hore ee xildhibaanada lasoo xulayay aanu labadayadaasiba ku jirnay xulitaanka baarlamaanka jubbaland annaga naloola sheegin sababta laakiin waan garan karaynaa maamulka maanta jira waa wuxuu yidhi waa in la ii keenaa saddex xildhibaan anigu kaan rabaan kala baxaya anagu aniga iyo uwaas xuseen iyo rag kale oo badan arrintaa iyada abaanu ka biyadiidnay oo kasoo horjeesanay sidaasaa liiska lagu reebay xulitaankii jubbaland ee hore wuxuu ahaa afartan iyo saddex ilaa afartan iyo toddoba meelaha maantana liiska lasoo saaray waa lixdan meelahaas tira ku dhow iyo waxaa la jira saan filayo odayaasha dhaqanka ee deegaanada jubbooyinka ayaa sidoo kale ku doodaya inaysan ku qanacsanayn qaabka loo qeybiyey kuraasta xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland maxamuud xirsi jaamac waxa uu ka mid yahay qaar ka mid ah madaxda dhaqanka ee deegaanada jubbooyinka islamarkaana la soo xidhiiray idaacadda v o a waxaanu ka dhaxar waxaana geyin u qalmin aanan lahayn hal kursidaad baarlamaanka ku leedihiin baana la yidhi halka kursi uma qallo ma geyno uma qalanno waxaanu tiro iyo tayo iyo dhaqaalaha aanu bixinayno inoo goysaanu leenahay waxaanu leenahay cadaalad ha loo qaybiyo waxaanu leenahay talena lagama weydiin marka odayaashayadii iyo xusaashayadii tale lagama weydiin waxqaybsiga sistamka talada waa doorashada loo wado waxbaana lagama weydiin dad dalka wax xuquuq kuleh baanu nahay hal kursina ma qaadanayno mana geyno umana qalanno arrintan ayaa magaalada kismaayo ka abuurtay xiisad siyaasadeed waxaana gudaha magaalada ka socda shirar kala duwan oo ay musharaxiinta iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanada jubbooyinka ay ku diidan yihiin qorshaha doorashada jubbaland ee uu dhowaan soo saaray guddiga doorashada xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mida musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha jubbaland ayaa ii sheegay in musharaxiinta oo ku midoobay hal dallad aysan hadda diyaar u ahayn in doorashada ay ku galaan jadwalka uu dhowaan soo saaray guddiga doorashada maamulka jubbaland waxa aan wax ku diidanahay waxa ay tahay markaan aragnay in odayaashii dhaqanka ee qaar badan oo ka mid a masabkoodii dhaqan iyo meeshii ay taagnaayeen qaarna liiskaba laga saaray qaarna siyaalo kale loo maamulay beelihii la jejebiyey oo laga dhigay maxaanku idhaahdaa si runtii iska horkeenaysa beelaha qoysaska loo jejebiyey oo dhaqankii maaragtay laga dhigay wax qofku siduu rabo ka yeelo markii taa laga dhigay isla mar ahaantaana lagu khasbayo kuwaas lasoo samaystay oo lasoo xushay lagu khasbayo in ay keenaan saddex xubnood halkii kursiba isla mar ahaantaana maamulka hadda jira uu doonayo inuu halka qaato cabdirashiid maxamed xidig ayaa guddiga doorashada ku eedeeyey in ay u janjeeraan dhanka madaxda hadda talada haysa isagoona ku hanjabay in musharaxiintu ay samaysan doonaan guddi doorasho islamarkaana ay qaban doonaan doorasho kale oo madax bannaan ma aha inaan caqabad ku nahay doorashada ma aha inaan maxaanku hortaaganahay doorashadaan diyaar u nahay waxaan rabnaa sideed shan iyo tobanka bisha august laba kun iyo sagaal iyo tobanka inaana dhacdo doorashada madaxweyne laakiin waxaanu rabnaa in doorashada barigeeda lagu soo celiyo cid kasta oo faraha kula jirtaana faraha kala baxda guddiga doorashada waa guddi la sameeyo si kastaba ha lagu sameeyo diyaar baana waa inuu doorashada hogaamiyo laakiin the last two weeks waxa ay ku dhaqaaqeen waa unacceptable at all hase yeeshee eedeymaha ay odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta jubbaland ay u jeediyeen guddiga doorashada oo ay v o a wax ka weydiisay guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdi bare ayaa sheegay in odayaasha uu guddiga doorashada soo xulay yihiin kuwii rasmiga ahaa ee jubbaland marka laga reebo hal oday oo uu sheegay inuu caafimaad ugu maqan yahay magaalada nairobi waxaan soo xulnay odayaashani ma aha odayaal hadda bilowday ma aha oo odayaal soo dhisay jubbaland iyo dowladdii federaalka ee xildhibaanadeedii hadda hadda kuwan fadhiyaaba waana lays yaqaanaa dee deegaankan saddexdan gobol marka odayaashoodii o dhan way joogaan kismaayay joogaan waxa weye anagu odaygu xaggee usii jeedaa iyo yuu raacsan yahay iyo annaga ma aha qabayada ka gud ahaan laakin waxay ahayd annagu inaanu marti qaadno ay wada yimaadaan ay hawshooda qabsadaan waana samaynay wayna wada joogaan hal oday oo xanuunsan oo nairobi aan ku ogahay oo wakiil rasmiga soo samaystay oo la wada ogyahay halkaasaa ka maqan magaalada kismaayo intoodii kale odayaasha rasmiga ahayd way joogaan magaaladan wayna shaqaysanayaan hawshooda haystaan guddiga doorashada jubbaland weli si rasmi ah uma uusan shaacinin maalinta iyo saacadda rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha jubbaland waxaana arrintan ay hadalhayn weyn ka abuurtay gudaha deegaanada jubbooyinka waxaana guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdi barre uu ii sheegay in arrintaasi ay ku xiran tahay sida loo soo dhammaystiro xildhibaanada cusub ee maamulka jubbaland uu yeelanayo markii ay noo soo dhammaadaan xildhibaanadu waxaanu sheegi doonaa maalinta iyo saacadda ay qabsoomi doonto laakiin inta ka hor waxa waaye si guud waxaanu u sheegnay casualka inay ay ay maxaan ku dhahay labayo labaatanka ilaa iyo soddon soddon iyo ko iyo august inay ku aadan tahay meelaha laakiin waxay ku xiran tahay inaan maalinta sheegnoon dhahna ama waa ama waa axad ama waa sabti ama waa jimco iyo saacaddaas waxay ku xiran tahay markaan liiska xildhibaanada hella hadii laa ilaa inkastoo aysan v o a caddayn u haynin haddana mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa dhowaan dowladda federaalk ee soomaaliya ku eedeeyey inay faragelin ku hayso arrimaha doorashada jubbaland hase yeeshee waxaa jirtay in dhowr jeer oo hore ay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ay war qoraal ah oo ku saabsan arrimaha doorashada jubbaland ay soo saartay taasoo ay dowladda ku dhaliilshay qaabka ay ku socoto qabanqaabada doorashada jubbaland khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waa tahay khadar aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad weli naga dhagaysanaysaan waa washington magaalada kismaayo waxaa muddo laba asbuuca ku sugnaa guddiga nabadgelyada maamulka gaarisa iyo sidoo kale waxgarad ka soo jeeda gobolkaasi gaarisa waxayna kulan dhanka ammaanka iyo isdhexgalka bulshada ah la yeesheen waxgaradka iyo maamulka iyo siyaasiyiinta magaalada kismaayo cusmaan ibraahim cusmaan oo isagu ah guddoomiyaha nabadgelyada dhadhaab ayaa hogaaminaya wafdigaas wuxuu u waramay wariyaha v o e da maxamed faarax shire
shirow horta kismaayo annaga jiiraan baan nahay wax fara badan baa naga dhexeeya xerada weyn ee qaxootiga ee dadka kumaankumka ay fadhiyaan waa dadka kismaayo ka soo qaxay in soddonka sano fadhiyey haddana doorashooyin baa ka socdaan annaga marka laba shay baan la tagnay kow inaan soo fiirino bal kismaayo wixii ka jiro midda labaadna inaan talooyin bixino oo dadka aan la talino oo kula talina inay nabad sii wadaan fariinta aad la tagteen magaalada kismaayo guddi odayaal dhaqameedyo guddiyada nabadgelyada dhammaan isugu jiro maxaad isdhihi kartaa fariintaad wadeen dadkaad u sheegeyseen yaad la kulanteen idinku wallaahi shirow waxaan waxaanan la kulmin malabo madaxweynehaan la kulanay madaxweyne ku-xigeenyaalka oo laba ebaan la kulanay guddiyaalka odayaalka ayaan la kulanay boqorada beelahaan la kulanay nabadoonnadaan la kulanay dad shacbiga caadi ana waan la kulanay dhammaantooda waxaan kala talinaynay sida ay kismaayaan nabad ku noqon lahayd sababtaasoo kismaayo iyo magaalada gaarisa waa laba indhood laba indhoodna hadde way isku hurdaan ma kala hurdaan baa layidhi annaga soddon sano ayaa dhibaatana haysatay oo colaad ka imaatay soomaaliya oo gobolada jubbada ka imaatay aan haynay markaad fiirisay guddigiina hadda nabadgelyada ee ka tegay ee dalkani kenya ee odayaasha dhaqameedka faraha badanna ku jiray dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin waxaad aheedeen qolo qolo u xaglinayso oo markaasi ama dowladda jubbaland taageersan saaxiibul aqliga ma ogiyo wixii aan waxgarad ahayn wixii xun unbay tafsiiraan annaga waxaan u malaynayaa madaxweynaha waan u tagnay waan la talinay kuwa mucaaradka ena waan u tagnay waan la talinay boqorada qaarkood oo xamar joogay waan soo dhoweynay waxaan kaloo samaynay dad macaabiisa oo xabsiga ku jiray baan madaxweynaha ka barinay oo uu sii daayey oo sanadyo xirnaayeen oo nina aan la hadlaynin wax fara badan oo maslaxe e baan ka samaynay wixii meelaha lagu sheegaya ee barabagaanka eh oo ilaahay magantiisa tahay ee dhuunaqaata ay ahaayeen iyo heblow bay ahaayeen waxaasna maxamedow annaga dad waa mas-uuliin baan nahay wax shaqadanada ma aha laakiin annaga waxaan u tagnay maslaxada kismaayo iyo jubbaland baan u tagnay wixii ay nala ahaydda waan ka qabanay waan la hadalay shirna waan kala hadalay gaargaarna waan ola hadalay qolo aanan la hadlin oo ilaahay abuurtay ma jirto qolo walbana waxaan kula hadlaynay midnimadooda iyo sidayna mar labaad ku burbureen waxa ay haystaanna inaan la burburinin wixii ka maqanna ay iyagoo mid a doonaan doorashadana doorasho xalaala ay ahaato faragelintana dowladda aan lagu samaynin
mase soo qaadeen dhanka amniga xuduudda kenya iyo soomaaliya ay wadaagto waa meelaha ugu faraha badan ee qulqulatooyinka ay ka jiraan kenyana ay danaynayso had iyo jeerna culeyska dhanka kenya oga imaanayo kasoo gudubka tiro fara badan oo ka tirsan shabaab oo kasoo gudba dalka soomaaliya dalkan kenyana soo qaban qulqulatooyina ka geysanay waxaa la yidhi oday baa xajka u kacay markuu xajka u kacay nin reebaadiye waay wiilki baa la dardaarma aabahi markaad xajka tagta hallooda usoo dacey war naga aamus maxaan kaloo dooni buu yiri aniga mar haddaan xuduudka ka hadlaynin maxaan doonayaa markaa iyada ee dhibaatada iga qabsataan ogahay waxyaalaha ka jiraan baan ogahay ma ihin nin wax loo sheegay nin xaqiiqadii dhacday oo dhan ay korkiisa ka dhacday baan ahaa marka socdaalkayga ugu fara badan wuxuu ahaa nabadda aan hadda haysanno inuu wax ku siyaado ma ogiye inuusan waxba ka jabin oo xadka uu nabadgelyo ahaado soomaaliyana wixii nala jooga siduu ku noqon lahaa aan kala talino middaa deganna sidii nabadda adda ay haysataan ay ku kordhismi lahayd annaga waxyaalihii aan ka hadalay waxaa isaga buu ahaa khulaasadii markaad la kulanteen qolooyinkan mucaaradka ah iyo dowladda iyo weliba odayaal dhaqameedkii maxaa idiin soo baxay waxaan arkahayay inay meesha noolal hadda ay ka jirto nooloshaasna aanan la baabiinin xagganaga markaan shirow u soo kacno ama in badan baan guddiyaalka nabadda iyo dowlad la shaqeeyeyna waa ku biirinay in ilaahay naga aqbalana waan ka rajaynaynaa annaga aragtadinada saasay ahayd aniga oonan dadka odayaasha ee madaxda ka ee aanan ceebaynayn ama waxba ka sheegayninna waxay ila tahay aragtida hadda ay leeyihiin
cusmaan ibraahim cusmaan oo u waramay maxamed faarax shire
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan bal markana intaan dhinacii heesaha aadin xuseen barre aadan iyo qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa xuseen mahadsanid saara dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay dhammaystireen helista qaybtii koowaad ee madaafiicda loo yaqaano s afar boqol ee ay kasoo iibsadeen ruushka madaafiicdan ayaa sabab u ah in isbaandhaafka dhinaca gaashaandhigga ee maraykanka iyo turkiga madaxweynaha turkiga erdogan ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in madaafiicda ruushka uu isticmaalo laga bilaabo sanadka dambe waa tahay xuseenow dhagaha dadka iyo dhagaheenaba waxaa ku soo dhacaya xabiib sharaabi iyo heeskii hashe geela
hoos ku yaal hamigeeda ma siise anigaa habaabay anigaa hungoobe anigaa habaabe anigaa hungoobe waxabaaranaaigale horhoorkan heelu haaste horhoorkan heelu haaste Nafire o kabaska ikade nafire o kabaska ikade oga ana usoogiishode aan heebigaye
karaadi weyse way ku haysataa
oga ana usoogiishode aan heebigaye
karaadi weyse way ku haysataa
xabiib sharaabi iyo heeskaasi macaan ee hashageelah idaacaddani subaxnimo ayaan kusoo gabagabaynaynaa dabcan xuseen barre aadan oo idaacaddii ila waday saaka anigoo sahre cabdi axmeda iyo nada dhammaanteenba naadiya waxaan idinkaga tegaynaa intaynu mar kale kulmi doonno subax wanaagsan iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
marna waad ku hurtahay hagar walaaleed ma habboone hataadkii hukma iigu xore hataadkii hukma iigu xore hagar walaaleed ma habboone hangaltaag idile wax ma ii harsane